wararka ka imaanaya dalka koonfur africa ayaa ku waramaya in hameen hore burcad u dhashay dalkaasi ay toogtay mid ka mid a dhalinyarada soomaaliyeed wiilka dhallinyarada ee la toogtay oo lagu magacaabi jiray kamaal ayaa waxauu ka mid ahaa dhallinyarada soomaalida ee ku shaqaysta gawaaridii rakaabka burcad ayaa waxay kamaal ku dhex toogteen gaarigii u watay isagoo ku guda jira shaqadiisa iyagoon intaas kadib goobta isaga baxsaday ilaa iyo hadda dhacdadan ma jir wax loosoo qabtay amababa ka hadlay iyadoon xukuumadda johannesburg ay sheeda kore ka daawanayso dilaalka joogtada ee lagula kacay dhallinyarada soomaalida ee ka shaqaysta halkaas si kastaba aatee dilkan bareerka ee lagula kacay kamaal ayaa qayb ka ah dililka qorshaysan oo kooxaha burcad ee u dhashay dalkaasi ay ku beegsanayaan dadka soomaalida ee ku nool halkaas ganacsade soomaaliha oo dalka dib ugu soo laabtay haatanna ku nool degmada jamame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu fariin u diray dhalinta soomaaliyeed ee ku nool dalalka shisheeye si gaarha ganacsatada ku nool dalka koonfur africa isagoon dhallinyarada kula taliyay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan ayna maalgashtaan dalkooda hooyo waxaan fariin ugu dirayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo ku nool koonfur africa waxaan leeyahay wadankaas waa wada naqaanaa dhibaatooyin badan aan kala kulumnay waxyaabo badan aan ku aragnay waxa aan la soo koobi karin oo aan naqaanaa marka waxaan leeyahay de in wadanka inaad kusoo laabataan oo fursado badanaa ka banaan inaan fursadahaas aan ka faa'iidaysataan oo mataqaanaa dhaqaalihiina oo halkaas yaala mataqana inay halkaan usoo celisaan oo oo la waji baartaan oo mataqana waxyaabo badan aa soo saartaan